habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga oo idinkaga imanaysa washington waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo labaiyo labaatanka iyo weliba efemyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogga v o a somali com
waa fiidahadaha bisha julaayna waa shan sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna habeennimona waxaa si wada jira u daadihinaya haaruun macruuf iyo anigoo ah cabdiraxmaan xuseen furre
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan uu marti noogu yahay hanti dhowraha qaranka nuur jimcaale faarax soomaaliya waa wadan muslima diinta islaamka waxay ka qabtaa in maasuqa uu xaaraan yahay bataatan buu xaaraan yahay mar haddii xaaraan yahay ciddii mas-uulah ama ciddii kale oo markaa wax ummaddu ay leedahay haysa horta waxaa waajib muqadis ku ah inay ummadda wax u haysa ay ilaaliso
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha wax cirkaa madow kuu jira aad u cirba taaglayne adoo culay jirkaa u eg yahay yaad carab ismoodaaye caaq baa tahaye dhalashadaa waa cad kugu yaal qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo marka horese warkii dunida xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry iyo dhigiisa dalka iiraan maxamed javaad sariif ayaa maanta oo axada ku kulmay magaalada vienn ee dalka austariya xilli wadaxaajoodka nucleerka iiraan uu marayo meel xasaasi ah ka hor inta aysan kulanka kusoo biirin wufuud kale oo muhiima kulankooda oo qaatay muddo soddon daqiiqo ah ayaa daba socday kulan foolkafoola oo gelinkii dambe sabtidii shalay ay ku yeesheen isla magaaladaasi labadan diblomaasi midkoodna kama uusan faalloonin wadahadalkii ugu dambeeyey khubarada ayaa ku dadaalaya in inta macquulka ay xalliyaan waxyaabaha laysku hayo ka hor inta aysan wasiiro ka socda lixda quwadood ee dunida ee wadaxaajood ku lugta leh aysan dhammaystirin heshiiskama dambaysa oo loo madlan yahay inuu dhaco ama la gaaro toddobada bishan julaay saraakiisha ku sugan vienna ayaa xaqiijiyay sabtidii shalay in heshiis hordhaca laga gaaray arrimaha la xiriira khafiifinta cunqabataynta lagu hayo iiraan laakiin sarkaal sar oo ka tirsan dowladda maraykanka ayaa sheegay in heshiiskaasi uu u baahan yahay in wasiirada quwadaha dunida ay ansixiyaan marka ay isu yimaadaan dhinaca kalena hay-adaha hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan la socodka nucleerka ayaa bogaadisay rajo laga qabo in horumar laga sameeyo su-aal uu muran ka tagnaa oo ahayd dalabka reer galbeedka ee ah in iiraan ay soo bandhigto dhammaan howlaheedii nucleerka ee hore ka hor intaan heshiis la gaarin saraakiisha isbahaysigu uu hogaaminayo maraykanka ee duqaynta cirka ka wada dalka syriya ayaa sheegay in shalay iyo maanta duqaynay halkaasi ka fuliyeen ay ku dileen saddex iyo labaatan ka tirsan ururka daa'ish kuna dhaawaceen tiro kale bayaanu isbahaysigu soo saaray ayaa lagu sheegay in duqaynta lagu bartilmaamsaday waddooyin ay maraan dagaalyahanada ururka daacish ee gaarka magaalada raqa hafayeenka isbahaysigaasi gaashaanla dhexe thomas gilleran ayaa sheegay in duqaynta la sameeyey ay tahay mid ahmiyad weyn leh oo lagu doonayo in lagu curyaamiyo awoodda isku socod ee dagaalyahanada ururka daacish ee iskaga goosha dalalka syriya iyo iraaq shalay ayay ahayd markii ururka daacish uu internetka soo dhigay muuqaal muujinaya shan iyo labaatan nin oo uu ku fuliyey dil oo ka dhacay magaalada tadmur ee dalka syriya muuqaalkaas ayaa la arkayay ururka daacish oo dil ku fulinaya shan iyo labaatan askari oo ka tirsanaa ciidamada syriya oo muuqaal ahaan ahaa dhallinyaro ururka daacish ayaa xukumo dil ah oo gaaraya laba boqol ka fuliyey magaalada tadmur tan iyo markii uu ururka gacantaasi ku dhigay magaaladaasi bishii may ee sanadkan
dadka waddanka griiga ayaa maanta oo axada u dareeray xarumaha codbixinta si ay u dhiibtaan aragtidooda ku aadan barnaamijka samita bixinta dhaqaale ee dalkaasi iyo doorka yurub weli ma cadda in shacabka griiga ay u codayn doonaan gunti iskugiijin dhaqaale oo dheeri ah oo dalkaasi lagu soo rogo si ay u helaan lacagta samita bixinta ee yurub ay siiso griiga iyo inay diidaan dadaalka yurub oo markaasina uu griigu halis u galo in lagu soo rogo ama laga saaro andhehe uu dalalka ku jira xayndaabka lacagta yuroga ra-iisul wasaare alexis francis biras ayaa ku booriyey codbixiyaasha inay diidaan shuruudaha yurub kuwaasoo ay ku jiraan canshuuro dheeri oo dadka lagu soo rogo iyo in la dhimo kharashaadka dowladda waxa uu sheegay cod diidma ah inuu xoojinayo awood weyn uu siinayo wadaxaajoodka grieg uu kula jiro midooda yurub saraakiisha milatariga ee dalka bakistan ayaa sheegay in afar askari ay ku dhinteen dhanka xagga xoogii dagaalka kusoo qaadana ay uga dhinteen labiyo toban iyadoo dagaal uu labada dhinac ku dhex maray xuduudka ay bakistan la wadaagto dalka afghanistan dagaalkan ayaa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay magaalo la yidhaahdo dakheyl oo u dhow waqooyiga gobolka wasiiristan dhinaca kale isla gobolkaasi ayaa lagu soo waramayaa in saddex askari ay ku dhinteen lix kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii miino jidka lagu aasay ee ku qaraxday kolonyo ay ciidanku wateen oo marayay tuulada la yidhaahdo rakza ee dalkaasi bakistan milatariga dalka bakistan ayaa sanad muddo gaaraysa waxa uu gobolka wasiiristan ka waday deegaanada ku hareeraysan weeraro uu ugu magac daray la dagaalanka argagixisada iyadoo halkaasi uu sheegay inay ku dhinteen in ka badan saddex kun oo ka tirsan maleeshiyada halkaasi ka dagaalanta dhanka ciidanka lagu soo waramayo inay uga dhinteen ku dhowaad saddex boqol iyo konton askari
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america caalamka oo dhan dhegeystayaal waxaad si dhib yar nooga dhegeysan kartaan bogayaga internetka v o a somaly com sidoo kale aragtidiidna iyo fariimaha kale idaacadda waxaad noogu soo diri kartaan somali at v o a news com haatan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaarsay soona jeedinaysa falastiin axmed iimaan
degeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ah hanti dhowrka qaranka nuur jimcaale faarax waxaan wax ka weydiin doonaa arrimaha maaliyadda iyo maamulka hantida qaranka ee xilligan sidoo kale dhegeystayaasha ayaa su-aalo weydiin doona marka ugu horeysa nuur kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa jira in hay-addiina hanti dhowrka ay waday baaritaan maaliyadeed oo aad ku sameyneyseen xafiisyada dowladda maxaa ka soo baxay baaritaankaas baaristii horta baaris sanadla ay ahayd xafiisyada dowladda oo dhan iyo hay-adaha dowladdu ay qayb ka tahay oo ayaan baaraynay waan baaray baaris sanadla ah weeye laba baaris baanu sameynaa mid special ah oo oo xaalad deg deg ah iyo midan sanadlaha ah hay-adaha dawladda iyo hay-adaha dawladda bar leedahay aanu ku baarno marka intaasay ahayd baaristii marka waxaan u gudbinay madaxda sare xasan sheekh iyo madaxweynaha iyo muxuu ahaa jawaari ra-iisul baarlamaanka iyo prime minister markaa joogay cabdiweli
waxaa jirta in waayadan dambe ay soo badanayeen cabashooyinka ku saabsan dhaqaale xumada dowladda haysata shaqaalihii rayidka shaqaale dowladda baarlamaankii iyo ciidamadiiba inaanay mushaaraad qaadan ciidamadu inay weliba meelaha qaar ka soo baxeen kadib markii dhowr bilood ku dhawaa afar bilood aanay mushaar la-aan yihiin arrimahaas oo kale maxay tahay sababta keentay in dhaqaalaha dowladda uu hoos u dhaco xilli weliba la sheegayo in daqligii dowladda soo galaya ee gudaha kasoo xaroonaya uu kor u kacay
horta dhibka ugu weyn waxa weeye hay-adihii deeqbixiyaasha ahaa oo soomaaliya wax ugu yabo ahay ayaan dhaqaalihii sidii loogu baahnaa hay-adihii dowliga ahaa oo sida wasaaradda maaliyadda oo kale iyo qorsheynta oo kale aysan lacagtii ay ku yabohan aysan dabagal ugu samayn mar haddii aan dabagal ugu samayn oo deeqbixiyihii kasoo qaaday lacagtiisa taxpayerskiisa aan xisaab celina loo samayn lacagtii wax loo sheegin hore ay bixiyeen tan haala ku yahooen aan aan lagu dabagelin oo hadda mararka waxaad arkaysaa turkey ama maxaa la yihahdaa imaraati ama maxaa la yihahdaa norway baa ku ku yaboohaya dabagal lagu samayn maayo oo yaboohii aad noo samayseen ama european unionka ay sameeyeen xaggee maraya maxaa qabsoomay haddii lacag blages aan la dabagal lagu samayn ciddii blages ka samaysayna waxa weeye hadda lacag aan loo haysan aan loo daba taagneyn imanmayso lacagta iska iman mayso aqoonka iskaga soo dhici marka dacaada xagga maamulka maaliyadda ah ayaa sib u ah
waxaa jira in lacaguhu ay meelo kala duwan ka imaan jireen marka haddii aan marla dabagelin ma jirtaa inay iyaga wadamadii bixinayo kale ay idiin sheegi karaan sababaha lacagihii ay u baahnaayeen tusaale ahaan waxaa jirta lacag bil walba ay bixin jireen ama sanad walba wadamada qaar hadba qaar ay u dhiibi jireen oo lagu kabi jiray daqliga dowladda lacagahaasi ma ahayn kuwo aan la dabagelin ee waxay ahaayeen kuwo joogto ah marka kuwa joogtada ahaa maxaa hakiya iyaga kuwa joogtada ah walaal aad baad umahadsan tahay waxa weeye xisaab celin baa nalakaga baahan yahay adihii deeqda na siiyey ama markaa yaboo ahaa noola taagnaa waxay u baahan yihiin intii ay hore looga isticmaalay wixii ay ku baxday oo lagu isticmaalay saarin baa lagaga baahan yahay iyo waxqabad wixii aan ku qabanay lacagtii nala siiyey kol haddaynan caddayn oo aynu caddayn muxuu ahaa deeqbixiyayaashii dee waxa weeye waxaweye xisaab iska soconaysa maaha waxa weeye deeq deeqbixiyaashu waxay u baahan yihiin iyo wadamada iyo waxa noo sameeyeyba xisaab celin bay noo samaysiin iyo wixii lagu qabtay lacagta haddii ayan caddayn wixii lagu qabtay haddii ayan inaan u dirin xisaab celin oo aanan warqad management letter oo sanjiyo aanan u qorin oon dhihin lacagtii intaasoo milyan ah ayadana soo gaadhay waxaan ku qabanay kow labo saddex mashaariicda nacaasa ama markay waddanka yimaadaan aan tuur lagu siin mashaariicdii loogu talagalay wixii lagu qabtay dee waxa weeye qofkii gacantii waxa weeye gadaal ba noqsanaya waa mahadsan tahay marka haddeertaan ma jirtaa wax rajaa oo laga qabo in dhaqaalahaas ay dib u bilowdaan si mushaaraadka dowladda iyo loo bixin karo mise waxay u muuqataa in rajada laga qabo in dhaqaalahaas ay dib usoo noqdaan ay aada u yartaa ha ha ha hadda waxa weeye rajadu aad bay u fiican tahay deeqbixiyaasha aad bay hadda waxa weye soomaaliya iyagohii u soo celinayaan ballanqaad baa jira waxa weeye mideeda kale shaqaalaha rayidka bulshada reerkoo kale waxaa mushaarkooda bixiya turkigaa bixiya marka wuu la maxaa turkan dhe gaare world bank sore world bank wuu la taagan yahay lacagtii mushaaraadka ah soo ogolaayeen way soo seexeen waa waxa weye waa la bixinaya lacagta waa mahadsan tahay markana dhinacii su-aalaha dhegeystayaashaan gelaynaa waxaan siinayaa cabdiqafaar cabdi wardheere oo horumarinta caalamiga ah ku takhasusay magaaladan virginiana ku sugan haye cabdiqafaar maxaa su-aal oo aad u haysaa hanti dhowrka qaranka hanti dhowrka qaranka waa salaamayaa iyo dhegeystayaashada su-aal muddo igu wareegeysay baan qabaa oo aan jeclaan lahaa inaan runtii weydiiyo laba af leh sida aad ka warqabto soomaaliya mar kasta waxay ka gashaa kaalinta koowaad musuq maasuqa iyo wax isdabamarinta caalamka marka la qaymeeyo waxaa taasna salow ah inay dhaqan u noqotay ummadda in musuq maasuqa iyo laaluushka iyo boobka hantida qaranka iyo madaxda waxluunsanaysaa ay ku badan tahay marka su-aasheedu waxa weeye mas-uuliyiinta adigoo kale ah iyo dadka waxgaradka ah laba arrimood ma ka fekereen waa midoo in dadka soomaalida laga wacyigeliyo inaanay sinaba qarankaas iyo dalkaasi uhorumari kar u horumarayn inta musuq maasuqu uu dadka dhaqanka u yahay iyo dalka iyo marka madaxda iyo dadkii mas-uuliyadda lahaa ay iyagu hormuud ka yihiin musuq maasuqa wax enforcement ama hab wax looga qaban karo arrintaas ma ka fekerteen waa mahadsantaha haye waa madsanta cabdiqafaar cabdiqafaar su-aasha aad bay u wanaagsan tahay waxa weeye ummadda soomaaliyeed ana dhegeysanaysa ama muxuu aha na arkaysa waxa weeye arrintaa waan u balbalaarinaya soomaaliya waa wadan muslim ah muslimkuna waxa weeye diinta islaamka waxay ka qabtaa waxyaalo badan in musuq maasuqa uu xaaraan yahay bataatan buu xaaraan yahay mar hadduu xaaraan yahay ciddii mas-uula ama ciddii kale oo markaa wax ummaddu ay leedahay haysa horta waxaa waajib muqadis ku ah in ay ummadda waxay u haysa ay ilaaliso oo muxuu ahaa laga fogaado waxaana ragaadiyey innaga dawlad hadda dhalatay maahin soomaaliya ilaa lixdamiyadii ahayd dawlad sharciga maaliyaddu waa sharci aada u adag maamulka iyo maareynta maaliyaddu waa sharci aada u adag waxa weeye qaabka contractiyada loo bixinayo oo tenders in la bixiyo ay tahay ayaan la marin hadda soomaaliya dhibka ugu weyn aniga hadda shaksiyan kadhow ahaan iga haysta waxa weeye qof baa waxaa la siinayaa contract oo maaliyadeed ama waxaa leeyahay nink waxaa contract ku haysta inuu containerada soo dejiyo dekeda waryaha la tartamay maxaa lagu siiyey kriteeriyada lagu siiyey marka ajaanibta waddanka nala shaqeynaysa ama deeqna hana siiso ama hanala shaqeyse waxay arkayaan waxaasoo miran bay arkayaan waxay leeyihin waddankan waxaa hay ku ah corruptionka iyo limitismka qatar ku ah marka waxa weeye horta systemkii dawliga ahaa wacyigelin baa loo baahanya idaacadihii waad aragtaa hadda t v-ga soomaalida qaranka s t v-ga waxaa boqolkiiba sagaashan ka socdaa waa xayeysiin iyo ideh waxa weye meeshii la rabay hawlihii wacyigelinta ahaa soo nooleyntii qaranka wacyigelintii in laga hadlo waxaad arkaysa xayeysiin marka waxa weye dhibka ugu weyn waxa weeye horta wacyigelintii lada wacyigelinta bulshada iyo iyo laamaha dawladda ayaa horta meesha ka maqan soomaaliduna waxay tiradaa afartan bool ma dhaqdo kol haddii meelihii dadka laga wacyigelin lahaa aan waxaan loo baahnayn oo commercial ay ka socdaan mushaarkii shaqaalahan halkaa uu ku baxayo waayaan darro wey wasaaradda ad arkaysa hadda lagu leeyahay waxa weye wasaaradda maaliyadda oo kale qaadka ayaa waxaa soo dejiyay nin baa soo dejiyay waa maxay ninkaas cabsada oo waa maxay wasaaradii ma cansuuri karto awooddii maa oo wasaarad sideed boqol iyo intaasoo ruux shaqaalaha ka shaqaynaysaa maxay u cansuuri la-da maxay shaqadii u qabsan lahayd maxaa outsourcing lagu samaynayaa oo shaqadii dadku shaqaalaha ay qaban lahaayeen hay-ad private loo siinaya waxaa loo siinaya waxa weye naasnuusis weye waxaa loo siinaya dad aan tayo lahayn ama tababar aan loo samayn baa la qorayaa wasiir walbaaba ama hay-ad kasta ninka haysta toban ama konton ama boqol eerkiisa qoraya marka qaabkii soo qorista waxaa naga haysta corruption qaabkii contractiga loo bixinayay waxaa naga haysta corruption qaabkii systemka loo maareyn lahaa oo hantida dawladda oo dadkii ay isaga qabsan tahay hantida privateka ah iyo hantida dawladda berigii dawladda maxamed siyaad bare waxaan ayaa iskale kacaanka iskale la oran jiray dawladdu waxay leedahay dadweynuhu leeyahay xitaa dadka looma barin wacyigelintii baa meesha ka maqan wacyigelintaa waa mahadsantahay maxaa dadweynuhu leeyahay maxaa hanti ah maxaa hanti gaar ah maxaa dawladdu waxay leedahay ma dawladdaa iskale mase qaranka iyo ummaddaa iskale wixii o dhan baa isku laadan laakiin marka la ogaado mudane in qaladaadkaas ay jiraan maxaan loo sixi karin oo caqabada oo hor istaagaya in qaladaadkii la arkay la bayaaniyey la qoray wax laga qabto wallahi dee waxa weeye horta wax kaqabashada waxaa u executive-ka qeybta executive barang madaxda ugu sarreysa ayaa laga rabaa inay ka go-aan qaataan ciddii laga lagu soo eedeeyo corruption in loo xiro in magdhow laga qaado oo lacagti laga qaado la xiro oo horta dadweynaha la tuso in dadki anigu waxa weeye in aan soo keeno dacwad iyo iyo muxuu ahaa qoraal cad oo war cad ah oo wixii aan ku eedeynay hay-adda ayaa la rabaa hadda waxaad markaad eegto waxaad arkaysaa baabuur iyo waxbaa lasku haysaa baabuurtii marka waxaa le guddi baa loo magacaabo hati dhowrku xubin buu ka yahay oo yaa ma yaa noqonaya guddoon waxaa noqonaya executive barrage qof ah oo dee hadduu qof aan experience ulahayn waxaan aan xogtiisii hayn loo magacaabo waxa weye sida wixii kusoo aruurayaan marka macnaheed waxa weye shaqadii hantiorkalesi in la-aan dadaran garanayd arkaysaa waxaad arkaysaa hay-ado saddex boqol oo dhudhow ah wax ka shaqaysanayaan airportkii waxa weeye ha laga kiciyo ha la cashuuro lacag ha laga qaado ha la qasiro ha la oranayo deetana iyagii laftoodii ayaa waxa weeye waxaa guddiga loo magacaabo wixii aan rabin inaan wax laga qabto guddi baa loo magacaabo waddankan waa mahadsan tahay waxaa jirta in su-aalo badan ay kasoo baxayaan hanti la sheegay in dowladda ay leedahay oo ay iskuulla ku jiraan oo dhismayaal kale ay ku jiraan oo hoteella ay ku jiraan oo dad gaar ah inta la siiyo ay dadkii ama maalgashi ku sameynayaan ama ay howlo iyaga u gaara ay ku qabanayaan maxay tahay sharciga ka yaala arrimahaasi in hantida qaranka dad gaar ah loo dhiibo gacanta loo geliyo sharciga maareynta iyo maamulka hantida maguurtada ee qaranka soomaaliyeed wuu cad yahay qodobo badan baa ka yaala qodobadaasi waxay caddaynayaan in aan hantida qaranka la hibeyn karin la hibeyn karin lana iibin karin marka mushkilka ugu weyn oo hadda meesha taagan waxa weeye hay-ado waxaad arkaysaa dhul wasaarado hay-adii ay leedahay la qayb qaybsanayo oo la iibinayo hay-ado dadkii deganaa oo waddanka waad ogtahay internal displacementa dhacay dadkiibaa waddankii jooga shaqalaanta waa boqolkiiba boqol deetana waxa weye dadkii baa laga saaraya dad kala loo qaybinaya waa mashaakilka ugu weyn weye dad baa laga saaraya dad baa loo qaybinaya marka waxaad umaleysaa dish in dish out ka sheegi jira wey waa waa dhib weye dhibka ugu weyn oo meesha tagaa waxa weeye ummadda soomaaliyeed hadda waxaad arkaysa airbortka dhinaciisa dhul laga kiciyey airbortka hadee ugu weyn magaalada ayaa laga kiciyey dad dad kale la siiyey taasi waxay kutusaysaa war maxaad maxaa maxaa sababa soomaliya waxay tirahdaa waxaanay wax lagu wax laga xishoodo wey waxaad arkaysa dad masaakiina oo danyar ah oo wadanka askarta ayaa dadka danyarta kamid ah askar kilometer five degan oo leeya ka guura goortii dhulka ka guura layihah dad baa haddana loo qaybinaya dad baa la siinaya ko toban toban bay boos shan toban boos baa la siinaya marka waxa weeye xitaa dawladdu markii aanu arki jirnay toddobaatanadii dadka dhulka kolkii laga saaro oo hadda wardhiigley ayaa kamid ah waxaa kamid a waaberi iyo dadka markii laga saaray dhul baa dawladda dadka siisa marka waxa weye dadkii in la yihahdo madaxa ku qaata joodariyada iyo iyo agabtiina isbuuc kadibna la qaybiyo oo dad la siiyo kale waxa weye mismanagement weye hantida maguurtada ah waxa weeye arrimaha dacwooyin baa ka furan guddoonka baarlamaanka ayaan kala hadlay arrintaas waxay u baahan tahay in la joojiyo waxa weeye cadaalad daraduna waxa weeye soomaaliya wax meeshaa dhigay weeye cadaalad daraa meesha taalla mamnuuc xumaa taalla waxaana go-aanka laga qaadanaya ay noqonaysaa in cadaaladdii ummadda lagu soo celiyo marka adiga ka hanti dhowr ahaan ma kala hadasha dowladda in arrimahaasi wax laga qabto ka sokow baarlamaanka qoraal baan ka qoray aan u qoray muxuu aha guddoonka baarlamaanka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha aan u qoray oo aan leeyahay arrintaas waa inay istaagtaa arrintaas waa inay istaagtaa waa khalad dhulkan la bixinayo waxa weeye macnuu u baahan yahay tashuu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay sharciga dawliga ah in la waafajiyo oo ayan noqon ku takrifal hantidii meesha tiilay waxa weeye waa mashaakil hadda degmada shangani oo kale boqolkiiba lixdan iyo shan waxa weeye xafiisyo dawladeed weeye haddii dadkii shaksiyaad la siiyo layidhaha halkaa qaato halkaa qaato dee waxa weeye waa ceeb weeye waa khalad weeye waa maamul xumo waa wax waxa weeye in la isaga daba yimaada ay noqonayso maxkamad laga furo dawad laga furo oo dee dadka dhulka la siinayo laftooda dad baa laga qaaday dadkan wasaaradaha iyo hay-adaha dhulkan hadda la bixinayo oo dadka kale loo shaqeeyo dad laga qaadayo markii hore dad baa iskalaa dhulkan looga qaaday dangu haddii dadkii laga qa- haddii dad la siinayo dadkii hore lagu celinayo dawladda celinayso dadkii laga qaaday baa xaq u leh laakiin waxa weeye dad baan ka qaaday dad aan siinaya waa waa waa waxa weye wax jira maaha hantida maguurtadaana innaga hadda markaan shaqadan bilaabay bishii abril sanadkii hore waxaan go-aan qaatay inaan tirakoobo wasaaradooda iyo hay-ad walbaaba dhulkii ay lahayd sida maguurtada ahayd waan hayaa rikoorkii waan hayaa waa mahadsan tahay sidoo kale waxaa jira in hantida hoteelada iyo iskuulladoo kale waxaa laga yaabaa in marka hore uu qof lahaa dowladdii ay ka qaaday kacaanka ama iskuul laga dhisa ama cisbitaal laga dhisa ama wax kale oo xafiis dowladeed ah laga sameeyey ama dad kale la siiyey laakiin maanta in dowladda jirtaahe haddana ay dad kale oo aan ahayn labadii dadee horeba ay hadda siinayso dadka hore u lahaana qaarkood ay dacwooyin ka yaalaan oo ay dhulkoodii ku doonayaan haddiiba qof loo soo celinayo inay iyaga noqoto marka ma jirtaa in hoteeladii iyo iskuulladiina ay ay ay jirto in dad si gaara loo siinayo way jirtaa hadda ka horna idaacadaha waan ka hadlay qoraal waan ka sameeyey madaxda sare ee waddanka waan u qoray aan leeyahay dhulkan hadda la wareejinayo waxaa kamid a s y l baa kamid a waxaa kamid a curuba shabeellaa kamid a baar bulsho hotel bulsho hoostiisa dhulka qaxootiga meeshu degan yahay baan hadda laii keenayo leedahaa nin baa la siiyey ma cadda waxa qofka lagu siinayo matartan baa loo galay boqoladii hore oo marigii hore lagala wareegay oo ayaa lagu wareejiyey waxa weeye meeshan hadda cadaalad darada iyo dhibka taagan waxa weeye anigu dacwad baan ka furay dacwadaasina kolley ilaa cadaalad helo ma istaagayso waxaa jirta mudane hanti kale oo ay ka mid ahayd maraakiib soomaaliya ay lahayd tusaale ahaan maraakiibta hadda yeman yaallo kale maadaama xilli la galay dagaaleed uu wadanku u galay meel ma lagu sheegaa horta walaal aad baad umahadsan tahay runtii waa arrin calaalxumo leh maraakiibtii ay hayn jirtay shirkadii shifco oo afarta markab ahayd iyo markabkii kale ee weynaa mada maarashiibka ahaa oo hadda isbain lagu kalumaysto maraakiibtii afarta ahayd oo niman yiilay nin camaan ah camaan u dhashay waddanka camaan u dhashay iyo mid kale oo yemeni ah ayaa soo sheegtay uu yihi qashinkaanu ka guri jirnay waan karingarin jirnay sidanaan sameynay maxkamad bay tageen maxkamaddii markay tagaan wax ku dacwiyey ayaa la waayey dabagalna anigu ku sameeyey dabagalna aan ku sameeyey waxaa soo baxday waxaa soo baxday in la iska qaatay sababtoo ah safaaraddaa joogta hadda muxuu ahaa isheeg cadan oo kale qunsuliyad baa joogta qunsuliyadii umayna doodin waxba kamay samayn iyadoo halkan waxay imaanaysaa kule waxaan ubaahannahay mushaarkayagii baan ubaahannahay waxqabadkiina zire ka yihin akiibtii hortooda lagu qaatay waxaan idhi waxaa laydinkaga baahan xisaab celin iyo shaqadii aad qaranka u qabateen inaad keentaan maxaad qabateen maxaad u qabateen maraakiibtii hortiina lagu qaatay riboor soomaalinaan gudbin maynaan difaacin de waxa weeye horta maraakiibtaasi afarta ahayd sidaasi ku tagtay mid baa scrab laga dhigay saddexdii kalena qoladaasaa gaaratay waa ayaan daro weeye wasaaradda kalluumaysiga wasiirkii hore allaayar raxma waanu ka wada hadalay waxa weeye arrin aada looga naxo weeye markabka kale oo madashiibka ah wasaaradda kalluumaysiga ayaa rabaa inay dabadal ku samayso anigu qeybtiidii waan qabtay markabkaasi wuxuu ku dambeeyaa yen meesha la yidhaahdo sbain sbain buu ku dambeeyaa dhulka waxa weeye dhulka sidaad la socoto dhulalka qaar xaraash bay galeen qaar kiray galeen waxa weeye hay-adaha iyo safaaradaha hadda markii aan mushaarka siinayno ayaan waxaan ka codsanaa in ay nafsiiyaan xisaab celin iyo warbixin dhulka meesha ay joogaan ku yaalla marka arrintaa kabaynaan harin sanadkan aakhirkiisana waxa weeye warbixin buuxda oo hantida maguurtada dibadda taalla ayaan ayaan helaynaa oo rikoor ah waa mahadsantahay n dhegeystayaashaan siinaynaa walaal magacaaga meeshaad joogto iyo su-aasha aa weydiinayso hanti dhowrka qaranka nuur jimcaale faarax aada baad umahadsantahay falastiinay magacaygu waa faadmiin ibraahim ismaaciil waxaan joogaa magaalada hargeysa walaal ra'yigayga in yara ku horumaro anoo su-aasha usoo noqon doona horta hanti dhowr haddaad maqasho hanti dhowr wuxuu ilaaliyaa hantida qaranka wuxuu ilaaliyaa hantida amniga iyo milatariga iyo bilayska iyo imkaaniyaadka iyo kaabayaasha dawladeed waxa weeyaan hanti dhowrka haddii intaa laga waayo mid dhinac u raran oo dad gaari ku danaystaan ay ku shaqaystaan unbuu noqonaya hanti dhowrka soomaaliyeed siyaasaduu ka mid yahay ciidankii qaranka soomaaliyeed wuu kabalaayay oo wuu hublaayay maxaan ku idhahday mushaharadoodii baa lalaayahay oo furinihii bay uga soo baxayaan mushahar la-aan war askariga gaajo awgeed surwaalku ka siibanayo askari kaleo amisoon oo wasaqda dhexe ka dul guuraya dadka markaa waxaan odhan lahaa bal hadda hanti dhowrka soomaaliyeed ma mid dhinac u raran mise waa hanti dhowr ummadda soomaaliyeed wax u qabta hanti dhowrka waxaa kaloon in yar raacsanaya hantidii qaranka ee soomaaliyeed way wada gacan gasha ninka isagu dibadda ka yimid ama iminka dalka jooga meel aanu lahayn iminka qaadanaya waloona dawladdii hoose ahayn haddana hanti dhowrku dawladun buu ka mid yahay qaybun buu kaa soo gelaya marka hanti dhowrkan maanta aad tahayo hanti dhowrkiina maanta joogow ma tihiin mid soo noolayn karaa daldi burburay iyo dad burburay did noloshoodii baaba'day dad soo mid soo noolayn kara ma tihiinoo wax baraarujin karo wax toosin karo wax dhisi kara ma tihiin okay horta walaal aada baad umahadsan tahay waa su-aal aada muhiim u ah midda ugu horeysa number one haddaan idhaahdo horta hantida maguurtada ah ama hantida qaranka hantida qaranka waxa weye waa wax la wada ogyahay waxa weye wax walba oo qaranku leeyahay oo ama dhul ha noqdaan ama wixii kale oo markaa aan ahayn lacagta ayaa hanti maguurto ah way noo tirsan tahay waanu haynaa waa tiro gelinay ha walaashay waxa weye horta arrintaasaan usheegaya waxaan usheegaya waddanka hanti guurta iyo maguurtooyinta buu leeyahay way tirsan yihiin waa shaqada aniga laba qaybood baan ku leeyahay oo ah ilaalinta hantida maguurtada ah iyo dabagalka dabagalka labadaa shaqo ayaa shaqada xafiiskaygu tahay labadaasina waxa weeye anigu meel ziiraha ayaan wax ka bilaabay kolkaan shaqada bilaabay waan ilaaliyey oo waan soo tiro koobay waan dabagalaayoo maxa ay ku baxayso iyo waxayna ku bixi karin iyo de waad ogtahay oo hantida maguurtada ah aniga hadda markii mushaarka hadda maaldhow laygu haystay oo kale waana iri war arrintan shaqaalaha mushaara la siiyo askarka mushaara la siiyo sidaa la yeelo priority miisaanada ku baxay waxa weeye askari marka kolkuu meel tagayahay askarigaasi waxa weeye haddaad meesha maraysa haddii kale uu joojinaya haddii ku ogolaado waa soconaysa aniguna sidoo kale hantida waan ilaalinaya markii qofurado yimaado yidhahdo lacag baan la baxaya waxaan leeyahay lacagtani lama bixi karti sababtoo ah waa laga horeeya saf bay ku jirtaa priority baa lagaa leeyahay marka horta sidaas weeye anigu ilaalintii waan hayaa dabagalkiina waan hayaayo markii lacag qof uu qaato dawle oo mushaar qaato oo yidhaahdo waxaan ku qabanayaa alaab baan kusoo gadaya dabagal iyo ka dabatag baan leeyahay meeshii baan tagaa lacagtii uu qaatay maalin hebel wasaaraddaas ama wasiirkaasi shaqadii loogu talagalay ma ku qabto marka hadda waxaad arkaysaa wasaarado sida wasaaradda howlaha guud oo kale oo hadda dhul kaawo laga qodayo turka qodayo liis garaysay liiska marka waxa weeye sharciga dhibka ugu weyn baa waxay tahay hay-ad kastaaba dhulkii iskama liis garayn karto waa in ay soo marisaa hanti dhowrka oo ay tidhaahdaa waxaan kiriyey meesha mideeda kale marka wax la kiriray waa in lagu kiriyaa boonada xisaabiyaha guud waxaad arkaysaa dad dakli qabta oo dakliga ku qabta warqadaha ay suuqa kasoo saraysteen marka waxa weeye waxyaabaha shaqada ii taala ballaaranta shaqada aan qabanayo ballaar meeshii aan keenay iyo meesha hadda ima qaana isma lahan ismana dhawooba maanta waxa weeye sababta dakliga inuu ka keentay waxa weeye ka dabagal baan sameeyey waan ka daba tegay wixii baan joojiyey wax ugu qaadan jiray waxaa dhacday marka inuu saddex jibaaray dakligii soo xakamay waa mahadsantahay En, dhegeystaha xigan siinaya En, walaal magacaaga iyo meeshaa joogto iyo su-aasha aad rabta inaad weydiiso hanti dhowrka qaranka eh, nuur jimcaale faarax oo barnaamijka marti noogu ah hanti dhowrka guud waa salaamaya magacayga waa maxamed abukar nuur waxaan ahay bahda aviationka dabcan hanti dhowrka wuxuu ka hadlayo waxyaabaha localka ee soomaaliya ka dhacaya laakiin waxaa jiro hanti soomaali ay leedahay oo dibadaha yaala tan civil aviationka ay ka mid tahay taasoo ah lacag aada u fara badan iyo xambaarsan macnaha xorriyaddii hawada dalka soomaaliyeed haddii aan xusuusano oo dib u raacno laga soo bilaabo kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii ilaa iyo maanta oo la joogo mashruuc u dambeeyey uu yahay macnaha two thousand thirteenkii dowladda soomaaliya hadda ay la gashay ee kayo ee mashruuca nambarkiisu yahay afar iyo toban kun iyo sideed boqol iyo labaatan waxaa ku baxaysa adduun dhan konton iyo toddoba milyan sagaal boqol iyo afartan kun iyo afar boqol marka hantida noocaasa wasiiradu intay soo galaan ay baabi'iyaan ee tarar intaas la-eg aan wada hayno kulligood haddii la helo soo bandhigno qaabkee ayuu wasiirku ama dowladda soomaaliyeed u wajihi kartaa Hanti dhibaatada dhawrka.
wasiirada soomaaliyeed ay geliyaan qaamiinta soomaaliyeed ee dibadda taalla En, waa mahadsan tahay okay walaal horta aad baad umahadsannahay anigu aviation background baan ka imaanayaa arrintan xiise gooniyaan siinaya soomaaliya waxa weeye qo- eh, takaas qole la yidhaahdo ayaa annaga waxay haysaa aviationka iyagii haysa Eh, wasaaraddii wasiirkii hore iyo maamulkiisii hore ayaa heshiis la galay Eh, waktigan waxay ahayd inaan fuuli annaga gacanta iyada ku hayno Eh, wasiirkii hore shaqada waa ka- uu laga wareejiyey wasiir cusub baa meesha yimid sidoo kale maamulkii hore inaad maqashay iyo kala garan maayo eh, qarax baa lagu laayay Eh, wax yar baa kasoo haray marka waxa weeye heshiiskii hadda dabagal baa wasiirkii hadda cusub oo hadda joogaay uu montreal u aaday in heshiiskii sidaa ahaa uu dhaqangal noqdo taabagal noqdo Eh, arrintaani waan rajeynaynaa En, waa mahadsan tahay En, waxaan rabaa markana inaan siiyo En, dhegeystayaasha En, walaal magacaaga iyo meesha aad joogtid adoo ku bilaabaya iyo su-aasha aad rabta hanti dhowrka inaad weydiiso magacaygu waa axmed cali waxaan joogaa minnesota maraykanka waxaan jeclaan lahaa inaan doorka weydiiyo haddii ay dhacdo in een, xubin sare oo dowladda ka tirsan sida wasiir ama wixii ka sarreeya in uu ku helo wax isdabamarin ama musuq maasuq muxuu tallaabo ah oo uu ka qaadi karaa waa mahadsan tahay okay eh, horta eh, wasiir wasiir ku-xigeen wasiiru dowle eh, waxa weeye haddii uu uusan ahayn xildhibaan oo musuq maasuq markaa isagoo gacanta kuli jira la helo hay-adda eh, nabadgelyada ayaa loo dhiibaya horta Eh, taas waa mid weeye Had- haddii wasiirku wasiir ku-xigeenka ama wasiir dowle uu yahay xildhibaanna xasanad buu leeyahay waa in aan qoraal ku weydiisaa xasanada in laga laga qaado eh, gudoomiyaha ama guddoonka baarlamaanka aan idhaahdo Eh, horta broceskaas waa broces heer caalami ah weeye Eh, marka eh, walaal arrintaas waxaan qiyaasayaa inay kaa shaafinayso su-aashaas En, waa mahadsan tahay En, mudan waxaa waxyaabaha la xuso waxaa ka mid a marka la fiiriyo En, dhaqaalaha iyo hadda dhibaatooyinka dhaqaale ee dowladda haysta in safarada madaxda ay ku baxdo lacag aada u fara badan En, marka ma dhici kartaa mararka qaar safar aan muhiim ahayn ama aan en, maaragta wax dana ahoo weyn oo kasoo kordhaya aanay jirin ay madaxda sida wasiiradoo kale ama madaxda sareba ay ku bixinayaan qarashaad wadanka gudihiisina looga baahan yahay sidee loo maamulaa qarashaadka ku baxa safarada madaxda Eh, walaal falastiin waxa weeye qarashaadka baxaya iyo eh, habka qarash bixinta eh, dowladda vogerka ama ama ama ama waranka qarash bixinta eh, eh, f sixteenka la yidhaahdo innagaa saxiixina hanti dhowrkaa saxiixa oo wuxuu ku leeyahay eh, monitoring buu ku leeyahay inagu marka eh, haddii priority-ga uu waafaqsan yahay iyo habkii qarash bixinta ama f sixteenka hadduu waafaqsan yahay waan saxiixnaa Eh, qoraal baan ka qoray bishan hadda horaanteedii eh, hadda lasoo dhaafay bishan hadda eh, lasoo dhaafay oo aan leenahay hala maro qaabka eh, prioritisation-ka eh, qarash bixinta dowladda dadka qaar baa si qaldan u fasirtay xitaa wasiirada qaar baa nagu dacweynayay oo lahaa lacagtii aa la joojiyey lama joojin laakiin priority iyo sequential iyo formanka iyo dowladii habkii dowliga ahaa ha marto weye marka waxa weye xitaa dadkii dad badan oo dowladda kamid ah iyo dad badan baa waxay u qaateen in anigu le in lacagtaa la joojin lama joojinayo laakiin priority la sameeyo qarashka safarka waxaa ka horeeya mushaaraadka ayaa ka horeeya sababtoo ah subaxii aroortii lama xisaabtami kartid accountabilityna kuma qabsan kartid ruuxa aadan afar bilood mushaarsiin askariga ama shaqaalaha aadan afar bilood mushaarsiin laba bilood aadan siin bil aadan siin xisaabtan iyo accountability kuma qaban kadib corruptionkiisii lama dagaali kadib marka walaalhaas oo idin baa jira tan keenaysaana taas weeye innagu marka waxaanu keennay ha la siiyo dadka mushaarka hala ha lagu qarasho qaabka qarashbixinta beryoorti hamarso aada umahadsantaa mudane sanidona
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa hanti dhowrka guud ee qaranka soomaaliya nuur jimcaale faarax tani intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal nabadgelyo
falastiin axmed iimaan aad bay u mahadsan tahay oo barnaamijkaasi nala socodsiinaysay dhegaystayaal waxaad naga xusuusina inaan la xiriirnay xubno ka tirsan dowladda soomaaliya ku jiraan wasiiro si ay uga jawaabaan eedaha uu soo jeediyey hanti dhowraha qaranka balse ilaa haatan nooma aysan suuragelin marka ugu horreysay taasi dhacdo waannu idiin soo gudbinaynaa halkaad nagala socotaan waa voice of america
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal marahayga inaan ka badbadinayo la iguma eedayn karo haddaan ku doodo maansadii wanaagsanayd ee soomaalida lagu kuuyi jiray inay sii wis leedahay taasna siday ila tahay waxaa wax laga saari karaa guud ahaan dhaqankii ay ku bulaali jirtay oo wax badani iska beddeleen gaar ahaanna afkii oo baryahan dan looga baxay sideedana markuu ku yaraado ee qabku uu qofka gabaabsi ku noqdo wuu isnacaa wax walba oo uu isagu leeyahay ayaa la xumaada markaas buu u jircaa shisheeyaha iyo kolba wixii ay ka rabaan habdhaqankooda inuu isu yeelo isuna ekaysiiyo ayuu ku dadaalaa afafka ay iyagu ku hadlaan ayaa la weynaada waxaana ka dhaadhacda in kiisa laga fiican yahay bulsho weynta qudheedu waxbana qofkaa kama duwana oo sidiisa ayay isula yaraataa markii ay wadar ahaan u oggolaato inay u jabtay ciddii uu loolanku ka dhexayn jiray markaas oo kalena waa marka bulsho hebla lagu malayn karo inay qabto cudurka nafnacaybka ee cilmiga nafta ku faahfaahsan afka ingiriiskana self hatred loogu yeero filimaayo soomaalidu inay heerkaa gaadhay inkastoo ruuxii maanta u fiirsadaa uu dareemi karo astaamo muujinaya in tartiib tartiib ay uga xiisa dhacayso afkeeda oo waxyaabaha isku xira ugu weynaa tiirarka dhaqankeeda midka ugu adagna jeer lagu tilmaami jiray haddii kolka aan nafnacayb jirin maxaa kalood ku macnayn kartaa dukaanka ninka soomaaliyeed leeyahay oo soomaali keliyihii ay wax ka iibsato in magaca shisheeye loo bixiyo dabadeedna hortiisa lagu dhajiyo maxaa kalood ku macnayn kartaa dugsiga ay macallimiinta soomaaliyeed furteen ee halgamayaashii iyo maansayahanadii ummaddooda intay ugu magac dari lahaayeen u quuri waayey dabadeedna kuwa shisheeye ku magacaabay maxaa kalood ku macnayn kartaa wiilka iyo gabadha reerka u dhasha oo magacyada shisheeye loo bixinayo intii loo bixin lahaa kuwa soomaaliyeed oo macnahooda la garanayo sida suuban samawada sharma arke kaaha guuleed iyo kuwa lamidka ah ee markay u yeerayso carruurta ayeydood ay kari karayso midda kale soomaalidu magaca hore ayay isugu yeeri jirtay haddii ay ka soo hadhana ina hebel ayaa la odhan jiray abuu hebel halkee buu inaga soo galay in la isu bixiyo hebel aabbihiis maxaa loogu baahday allaha u naxariistee cismaan yuusuf ayaa arrintaa oo kale u soo joogay mar ay kulmeen nin jecel inuu soomaalinimadiisii ka tago iskuna daro dad kale oo marnaba aanu ku milmi doonin markaas buu ku yidhi wax cirkaa madow kuu jira aad u cirba taagleyne adoo culay jirkaa u eg yahay yaad carabis moodaaye caaq baa tahaye dhalashadaa waa cad kugu yaal ku dhowaad boqol guud muddo hadda laga joogo qab dhammaystiran ayaa soomaalida lagu yaqiin inkastoo dalkeeda uu gumaysigii ka wada talinayay iyada oo maamulka geyigeeda laga haysto ayay haddana ku dhaadan jirtay afkeeda iyo suugaanta uu xambaarsan yahay ee ay sida weyn u jeclayd waxaad ku garataa halgankii gobonnimada dhallinyaradii u kacday ee kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo afartankii s y l asaastay siduu afkoodu ula weynaa markii axdigii ay dhigteen ay ku dareen qodob si gaara ay qorista af soomaaliga ugu xusayaan meelmarintiisana ay isaga xil saarayaan qab bay lahaayeen waa isla dhallinyaradii kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo afartankii dhidibada u aastay goosanka af soomaaliga oo ahaa ururkii ugu horreeyey ee daryeelka afka loo abuuray jacaylkii ay afkooda u hayeen dartiis waxay ahaayeen dhallinyaradii isku dayi jirtay magacyadoodii afka carabiga ka soo jeeday inay u rogaan af soomaali baraxla kaasna waxaa tusaale u noqon kara tallaabo uu qaaday nin la odhan jiray cabdilcasiis nuur xirsi oo wixii ka dambeeyey kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii noqday siyaasi caan ah xukuumadihii soomaaliya soo maray qaarkoodna meelo sarsare ka gaaray cabdilcasiis oo ururkaas goosanka af soomaaliga la baxay xubin ka ahaa amaba waday la ahaa ayna caddahay qabkiisii soomaalinimo inuu aada u sarreeyey ayay la ahaatay inuu magaca iska beddelo suu wuxuu isu bixiyey magac soomaali saddexan oo macno ahaan lamida kiisii hore ee markii loo waqlalayay afka carbeed looga soo amaahday markaasuu saaxiibadii iyo intii tiqin oo idilba wuxuu ka duraantay maantaa kadib ciddii u yeeraysaa inay ugu yeerto bidawaaq iftiin qardhaas ummad waliba afka ay ku hadasho waxay ku magacowdaa afka hooyo maxaa yeelay meel la joogaba iyada ayuu ilmuhu ka maqlaa erayada ugu horreeya ee uu ku hadaaqo iyada ayuu magacyada walxaha ka bartaa kii uu ku dhawaaqi kari waayana intay u saxdo ayay sidaa ha odhanay sidaas dheh ku odhan jirtay hase ahaatee hooyada soomaaliyeed sideedii hore ma aha nasiib darro maanta af soomaaligu uguma jiro waxyaabaha in canugeedu barto ay ku dadaasho laakiinse taa qudheeda looma wada sinee waxaa sida laleeyahay u badan dagaaladii sokeeye kadib hooyooyinka carre edag u daraabay ee yurub iyo ameerika isa sii taagay dabadeedna ku dhalay kuna dhaqday waxaa la yidhi carruurtooda inay af soomaali kula hadlaan way ka hawoodaan waxaa la yidhi in badan oo iyaga ahi waxay ku faanaan inaan ilmahoodu af soomaaliga waxba ka aqoon waxaa la yidhi waxay door bidaan carruurta inay kula sheekaystaan afka looga hadlo kolba dalka shisheeye ee ay degan yihiin taasise waa haddii hooyada qudheedu ay afkaa wax ka taqaan ma haddii aysan wax ka aqoonbaa markaas iyada iyo ilmaheedu way iska wada joogaan mooye isma afgartaan si hoose uma sheekaystaan kalgacalka ka dhexeeyaana ma sii ridnaado hidda ahaan waalidka soomaaliyeed wuxuu jecel yahay in warasadu ay baari u noqoto ilaahu caasi ha naga beerin ayay ku ducaystaan taasina waxay suroobi kartaa oo keliya marka ay labadu isku dhaqan yihiin marka ay ku wada hadlaan af soomaaliga oo ah midka dhaqankaa xambaarsan ee laga baran karo goor hore oo weli ay dhallaan yihiin ayay soomaalidu carruurta waxay ku anqarisaa inay waalidkood u dhaganuglaadaan in aysan hadal ku soo celin marnaba inaysan maya ku odhan wax walba oo ay haystaan inay u huraan iyaga oo aan ka murminna ku dhaqaaqaan meel alla meeshii ay farta ugu fiiqaan hase ahaatee talooyinka caynkaasa looma sheego carruuraha ku barbaara dalalka galbeedka ee soomaalida badani ay u darowday waxaa kuwaa loo sheegaa iyaga iyo waalidku inay siman yihiin in aanay xaq gaara ku lahayn inaysan doob u lahayn inay soo farageliyaan qof ahaan go'aamada carruurta u goonnida ah ee guurka iyo fariinku ay ka midka yihiin in qof waliba uu hantidiisa isagu leeyahay hadday saboolaan iyo hadday gaboobaanba in daryeelkooda aan warasada xil ka saarayn hawshaasina ay tahay mid dowladaha u taal dulucdu waxay tahay hooyada soomaaliyeed ee carruur baare ah rajo ka qabtaa waa inay af soomaali kula hadashaa intaas keliyana ma ahee waa inay u qurxisaa uguna celcelisaa suugaanta maahmaahda leh gabayada leh sheekooyinka leh ee waalidka oo caasir lagu noqdo lagu ceebaynayo baarinimadana lagu ammaanayo haddii ay sidaas yeeli weydo oo dhaqankii ay waalidkeed ka dhaxashay ay carruurteeda kala hawooto amaba ay u gudbin weydo cidna yaanay ku eedayn haddii maalin maalmaha ka mida uu waa ku beriyo markii iyada iyo iyagu ay isa sheegaan gurigii buuxi jirayna ay keligeed ku soo hadho inta looga wada dhaqaaqo dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduwa maanta halkaa ha inoo jooga waana toddobaadka soo aadan iyo ku lamida hadduu eebedmo
waa tahay dhegaystayaal aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo nala socoteynayay barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha weli halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa markaasi idinka imanaysa magaalada washington haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ganacsiga iyo xuseen xasan dhaqane
wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteena ganacsiga inta badan xilliyada ramadaanka dadku waxay aad u isticmaalaan inta heli karta qudaarta noocyadeeda kala duwan gaar ahaan qaraha cambaha saytuunka iyo babaayiga iyagoo ka dhiganaya sharaab xilliga afurka dhaqdhaqaaq ganacsi xoog leh ayaa waxa uu ka jiraa suuqa qudaarta lagu iibiyo ee magaalada baladweyne iyadoo qudaarta loo daabulo gobolada waqooyi bari iyo galbeed xasno maxamuud xasan waxay ka mid tahay haweenka muddada dheer ku howlanaa ganacsiga qudaarta barnaamijka ganacsiga ee v o a ayay u warantay iyadoo ku sugan suuqa qudaarta ee magaalada baladweyne bismillaahi raxmaan raxiim qaraha wuxuu u yimaadaa adiga si iska dhayliya waxau ka yimaadaa meelahan beeraha laga keenaa xabadda ugu badan lixdan kunaa la gadaa xabadda ugu yar konton iyo toddoba kun konton iyo sideed kun waxaa loo qaadaa hargeysa iyo burca iyo boosaaso iyo gaalkacyo iyo yarow iyo meel kasta waa loo safriyaa cambaha ka hor ayadana ma cambaha magaalada deegaanada u dhow cambe ka yimaado iyo ayaga maxaa nooga sheegi kartaa qiimaha cambaha ka yimaado jowhar iyo kuwa kabuuliburta iyo jallaqsi ka yimaado waa isku qiima marka uu suuqan yimaado laakiin beeraha wuxuu ku kala noqdo sida lagu soo helo waaye afar kun waxaa la gadaa iyo shan kun cambaha la dhoofiyo kan magaalada la gadana waxaa lagu gadaa laba kun iyo shan boqol kun iyo shan boqol saddex kun sow kale ayaa loo gadaa haye yaanyada ka waran iyo waxyaabaha kale oo kabsarta iyo nyaanyada iyo kabsarta horta waa go-antao xabadii lixdan kun afartan kun aa la kala gadaa soay maalintaas suuqa u timaado nyaanyadu ewel waa yareeda laakiin hadda waa taallaa tanageeda lixdan kun waxaa la gadaa boqol kun boqol iyo konton kun siduu yahay kartoonku shan boqoloo kunuu noqdaa waa la dhoofiyaa iyada maadaama inta soonka aan la cunayno iyo soonsoon iska taho qudaarta cad aan la cunaayo waa iska fiican yaha suuqu hadda liindhanantu waa jaban tahay weli hargeysaa loo qaadi jira hadda lama qaado maalmahan aaday raqiis u tahay boqolkeeda waxaa la gadaa siddeetan kun bambeelmada xamaray nooga timaad hiiraan kama baxdo xamar markay nooga timaadna lix kun iyo shan boqolaa la gadaa midda la dhoofinayo tan suuqa lagu gadayana afar kun shan kunaa la gadaa aya saytuunka iyo waxyaabaha kale oo dhadhanaankana saytuunka waa go-an yaha hadda haddaad la helana boqol kun boqol iyo labaatan atanagiisa la gadaa waxaa kaloo wax la gadaa begelka ma laha koostada waa go-an tahay oo magaaladay ku yar tahay barbarooniga oo kale waa qaali hadda waa iska soon kiiladiisa waxaa la gadaa toban kun toban iyo shan kun marka xilli ramadaana lagu jiraa isticmaalka dadka iyo qudaarta ka hor waa yarya qudaarta aadaa loo isticmaalaa inkastoo midda la dhoofinaa qaraha ugu culays badan inta la dhoofiyo ramadaankan iyo ramadaanadii hore marka la isbarbar dhigo dhaqdhaqaaqa suuqa maxaa nooga sheegi kartaa ramadaankii hore qudaarta way badneeday dhulkay ka imaan jirtaa iska colcolaad noqday hadda waa yartaa xabad qaraa lixdan kun lama gedi jiran ramadaankii hore afartan kun afartan iyo shan soddon aa qaaligiisa ahaa jirtay waxaa marka muujiyey in magaalada iska colaad noqotay meelihii beeruhu ka imaan jireen ay iska go-an tahay marka adiga waa iska qudaar yar yaroo jiimanka laga helo marka deegaanada marka laga hadlayo waqooyi dhinaca oo jiinka webiga iyo dhinaca koofureed intee ugu shishayso oo qudaarta laga keeno qudaarta markii koonfurta waqooyiga oo qoraxsinka la maro ilaa jeeriyaa la tagaa ilaa adiga waxaa la tagaa doontaan ka baxan ley deefow qoraxsinkiisa qudaarta meeshaasay u badantaa hadda dhanka bariga colaadaa saameeyey wax qudaara ma laha booca inta ka sokayso ilaa u xagaysa qansax ilaa u xagayso ilaa buuliburta afkeeda waa laga soo qaadaa qudaarta maxaa ugu wacan marka qudaarta isticmaalkeeda xilliga ramadaanka uu aad ugu kordhaa wuxuu u kordhaa mar ramadaankaa la isticmaalaa qudaarta cidu saas uma isticmaasho inta kale maarsada iyo soonka bisaaba laga tacbaa dhulkan roobka waqooyi koonfurtana lagama tacbo xagaayuhu markay jiraan qaraha waxaa keenaya malabasada iyo qabowga iyo qaruhu dhinac koonfurta ka bixi maayo qare marka cimilada isbabedelaya wax saameyna ma ku yeesheen wax soo saarkii dhinaca qudaarta ee suuqa iman jira may wax saa saar cilad uu ku yeelan kara waxay ka tahay aan kuugu iri meesha waqooyiga koonfurta haddii la aado xilliga roobku ka da-ayo qabowga oo xagayga qudaartu kama baxdo cimilada kulaylka waxay ka baxdaa hiiraan marka hadda suuqa waxaa ka muuqata zaxmad badan marka haddii qudaartii dhaqdhaqaaqiisii oo sidii la rabay uusan ahayn maxay tahay wax dadka ay qabanayaan wallaahi waa iska soo dadku waa iska xamaalanayaan qudaartaas waa iska qaaligaasaa layska gadanaa meesha loo sii qaadayaa naga sii qaalisanoo kulleyta dhulkaasaa naga qaali badan hargeysaa ugu dheer inta la geeyo waxaa la gadaa adiga hadduu ugu yaryahay boqol kubaada waxaa la gadaa toban iyo shan doolar toban iyo laba doolar suwiyaa la gadaa xabadda qaraha waxaad ka warantaa basasha gobolka ka soo gada qiimaheeda midda cad iyo midda madow midda gaduudan waxaa la gadaa toban iyo laba kun midda cadna shan iyo toban kun aa la gadaa midda shan iyo toban waxaa ka dhigaya magaaladay ku yar tahay mooska jimlada xabadda waxaa la gadaa kun iyo toddoba boqol marka la dhoofinayo markii magaalada lagu gadayana kun iyo laba adiga toban iyo kun iyo laba boqol iyo kun shilin iyo wax saasaa la gadaa kiilada basasha ahoo gaduudanna waxaa la gadaa toban iyo laba kun jimladeeda toban iyo shan kunna miiskaa lagu gadaa waxay ka timaadaa beerahan hiiraan meel kale kama timaado nagama soo gasho meel kale guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga inta laga gaarayo toddobaadka dambe xubin middan la mid ah waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
xuseen xasan dhaqane aada buu u mahadsan yahay haatanna hargeysa dadka qaxootiga ee ka soo yaacay dagaalada yeman ayaa maanta magaalada hargeysa waxaa loogu qeybiyey mucaawino ka kooban raashin kala duwan dadka maanta loo qeybiyey mucaawimadan ayaa ahaa saddex boqol oo qoys cabdulaahi cabdi cusmaan waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta hay-adda samafalka zamzam foundation oo ah ururka samafalka ee caawinaya caawimada qaybiyey maanta wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye ayuu uga waramay deeqdan in ay qaybiyeen ugu horeyna waxa uu ka hadlayaa waxyaabaha ay caawimadan ka kooban tahay
raashinkan waxaa loogu talagalay in loo qeybiyo dadka kasoo barakacay dagaalada wadanka yeman soo gaaray magaalooyinka hargeysa muxuu ahay boosaaso dekedaha berberiya kasoo degay boosaaso ee gaaray magaalooyinka kale maanta magaalada hargeysa waxaan ku qeybinay raashin qaaleyla oo loogu talagalay dadka kasoo barakacay dagaalada ka socda wadanka yeman wuxuu isugu jiray raashinkaas bur bariis saliid iyo caano iyo sokor intaasu ka koobnaa saddex boqol oo qoys ayaan maanta siinay insha allah ilaa shan boqol oo qoys inaan qaybino ayuunu qorsheynayaa marka maanta waxaan siinay dadka aan siinay waxay ahaayeen dadkii yemaniyiinta ah ayaan siinay insha allah berritan waxaan siin doonaa soomaalida yeman kasoo qaxday waxaynu ognahay had iyo jeer markay dadka yeman kasoo qaxaa waxay yimaadaan berbera oo dowladda iyo iyo ciddii caawinaysa ku qaabishaa dabeete marka dambe magaalooyinka kale u gudbaan hargeysa maanta ku qaybiseen qorshaha dadka berbera maxaa qorshaheedin ku jira qof kastoo dhibaataysan horta wuxuu u baahan yahay in la gargaaro gaar ahaan dadkan kasoo qaxay yeman hadda ma haystaan hooy ma haystaan waa dad hantidoodii iyo waxay lahaayeen kasoo cararay magaalada hargeysa oo kale hadeer ma lahan meel ay ku kulansan yihiin dadkaas waxay dulsaar ku yihiin dadkii culays badan ay dadkii deegaanka ku hayaan marka in culays yar aan ka dejino dadkaas deegaanka raashin ilaa bil ku filan qoyska dhex ayaan maanta u qaybinay insha allah barnaamijkeena waa bilow zamzam foundation waa heed samafal oo ka shaqeysa meel walba haddii ilah yiraahdo barnaamijyadu waa ballaaran yihiin waana noo bilow qorshayaal dambe ayaan ka yeelan doonaa haddii ilah yiraahdo marka raashinkaa qaybinaysaani maanta iyo beri ayuunbuu ku eegimiya howlaha gargaara oo fidilaysaa dadka yeman kasoo qaxay mise waxaa jira qorshayaal kale oo idiin meel yaalla qorshaha intan waa ka ballaaran doonaa laakiin hadda qorshaha aan wadno kan maanta aan qaybino raashinka qaleelka maahane waxaa kaloo jira magaalada hargeysa waxaan ka furi doonaa haddii la yiraahdo meel cuntada bisil dadka loogu kariyo dadka waaweynna afur iyo casho looga dhigi doono ilmahana la siin doono haddii la yirado maalintii cunta nafaqaysan la siin doono xaruntan markaa ma waxaa ugu talagelaysaa un dadka yemanka yimid mise waxaanun danyartoo dhan loogu talagelayo maya hadda waxaa loogu talagalay dadkaas yemanka yimid ama soomaali ha ahaadaan ama ha ahaadaan muxuu ah yemaniyiin ha ahaadaan marka magaalada qaardho waxaan kasoo furnay saas oo kale goob lagu cuntada loogu kariyo dadka ilmahana lagu nafaqeeyo dadka waaweyn ee afur iyo casho ay ka helaan sidaan kuu sheegay boosaas waxaan kasoo qaybinay shan boqol oo qoys hargeyso maanta waa bilownay berrina waa wadi doonaa haddii la hirado qorsheen waxaa kaloo qorsheen uu yahay in dadkan soo qaxay loo qaybiyo maacuun loo qaybiyo ama ha ahaato kuwan jooga qardha ha ahaadaan ama kuwan hadda jooga hargeysa ha ahaadaan in loo qaybiyo maacuun qiyaasan oo ku filan qofka oo saas u noqon karta
waa tahay walyalkaad nagala socotaani waa laanta afka soomaaliga waxaana markaasi waraysiga aad degeysanayseen uu ahaa
waraysigaas waxa uu ahaa cabdulaahi cali cusmaan waxa uu warramay hay-adda samsom foundation ka tirsan yahay wuxuu warramayey barkhad maxamuud kaariye wariyaha iyaga hargeysa waa mahadsantahay mar kale haruun haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan mid ka mida qhasiidooyinka rabadaanka iyo oo ka hadlaysa barakada iyo astaamahaase
qasiidadaasi ayaadna ku soo gabagabaynaa idaacaddii fiidnimo waa anigoo haaruun macruufa iyo cabdiraxmaan furre oo idin leh intaaynu ku kulmi doonno idaacadda subaxnimo lixdiiyo barka haddiiyo baidmood nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.